haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa baarlamaanka soomaaliya ayaa melmariyey hindise sharciyeed lagu dhisayo maxkamadda dastuuriga ee soomaaliya iyadoo muddooyinka laga dhisan arrinkaasi dadaal aad u weyn loogu jiray in maxkamaddaasi la dhiso dood ay yeesheen xubnaha baarlamaanka soomaaliya toddobaadkan aynu ku guda jirno ayaa maalintii sabtidii oo shal ahayd waxa ay ku meelmariyeen hindise sharciyeedkaasi oo xubnihii ka soo qaybgalay oo cod aqlabiyad lehee ay ku meelmariyeen haddaba waa maxay maxkamadda dastuuriga shaqooyinka ay qabanayso iyo waxaa hadda ku soo beegay in baarlamaanka oo wakhti kooban wakhtigiisu ka harhsan yahay in ay sharciyo dhowr ahay hadda ansixiyaan barnaamijka waxaa marti noogu oo arrimahaasi inala qaadaa dhigaya xildhibaan maxamed amiin xasan cabdulaahi aalow oo ah xogayaha guddiga cadaaladda ee baarlamaanka soomaaliya kaasoo gacanta ku hayay hindise sharciyeedkii shalay ay baarlamaanku ansixiyeen aalow ayaa barnaamijka nagala qayb qaadanaya isagoo magaalada muqdisho jooga waxaana barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan kusoo dhowaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaynu ku soo laabana dhegaystayaal sidaad horudhaca barnaamijka ku maqasheen waxaa marti noogu ah barnaamijka xildhibaan maxamed amiin xasan cabdilaahi aalow oo ah xogayaha guud ee guddiga cadaaladda ee baarlamaanka soomaaliya kaasoo maalintii shalay ansixiyey hindise sharciyeedka maxkamadda dastuuriga ahi ee soomaaliya lagu dhisayo waxaan barnaamijka inta uu socdo su-aalo ku weydiin doonaa qaar ka mid a dhegaystayaasha maxamiin ayaana qadka telefoonka kula xiriiray isagoo jooga magaalada muqdisho waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo marka hore hindisharciyaadkaasi ay ansixiyeen iyo waxa hadda hindisharciyaadkaasi inay ansixiyaan kusoo beegay waxaana uu ku warceliyey bismi llah raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu ala rasuul illah bacd mudane adiga iyo bahda v o a dhamaan ummadda soomaaliyeed intaga intan dhegeysanaysa marka hore asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu ramadaan wanaagsan soonka soonkiisa nabad iyo caafimaad allah nagu gaarsiisan allah naga aqbalo intaa kadib baarlamaanka soomaaliya maanta wuxuu meelmariyey mashruuc sharci aada iyo aada loo sugaya aada iyo qiimo badnaa oo la yidhaahdo sharciga lagu dhisaayo maxkamadda dastuurka jamhuuiya federaalka soomaaliya lagu qabo qodobka boqol iyo sagaal b dastuurka jamhuiya federaalka soomaaliya kumeelgaarka ah sharcigan oo loo muddo laba sano ku dhawaad ah iilay iilay ama soo maray golayaasha kala duwan ee dowladda heer xukuumad ilaa iyo heer baarlamaan oo dee wakti badanna la geliyey yaa waxaa lagu guuleystay in maanta ilaahi subxaana watacaala fadligiisa ay xildhibaanadu u codeeyaan si weliba aqlabiyad ah saasna muxuu kumeel maro kumeel maray isagoo haddana qeyb ka ah waaxyaha muhiimka u ah dhisidda garsoorka soomaaliya oo uu kamid yahay tiir asaasi u ah sidoo kalena muhiim u ah hanaanka dowlad dhisidda soomaaliya qeyb weyn ka ah wa gartay alxamdulilah wa tahay marka waa lagu guuleystay waana rabeyneynaa in garsoorayaashii maxkamadda dastuurka ilhaan laheyd iyo wixii oo dhanna sida nidaamka u qaba ay dhinaca madaxweyne xaggiisa kasoo dhamaan doonaan insha allah marka mar haddii aad meel mariseen oo aada cod aqlabiyad lena aada ku meel mariseen waxa xiga maxay tahay markii hanaankan sharci la keeno baarlamaanka sharciya la keeno procedure u maraa jiro akrinta koowaad midda labaad kadib guddigaa loo dhiiba wa kasoo shaqeeya baarlamaanka la keenaa way ka doodaan markii saan oo kale loo ansixiyo waxaa iga in xogayaha guud ee baarlamaanka uu diyaariyo warqad qoraal ah loo gudbiyo madaxweynaha jamhuiya federaalka soomaaliya iyo waaxda muxuu ahaye dariiqaha guud ee dowladda wixii ay tafaftiraan kadib madaxweynaha loo geeyo madaxweynaha uu kasoo saaro degree saana faafinta rasmiga ugu galo hadda marka waxay waxaa waaye in sharcinimadiisii uu madaxweynaha aqbalo kadibna muxuu ahaye dadkii garsoorayaasha ahaa shanta ahaa ee maxkamadda dastuurka noqon lahaa garsoorayaasheedii lasoo diyaariyo saasna ay ku howlgali doonaan insha allah waa tahay maxamed amiin aad baad umahadsan tahay mudane aalow markaan waxaan kusoo gudbinayaa dhinaca khadadka telefoonada ayaanu gudagali doonaa dhegeystaha ugu horeeya asalaamu calaykum magacaygu waa xasan weelihi jooga amsterdam waxaan si weydiinayaa mala dhihi karaa baarlamaanka waktiga uu ansixiyey wakti xasaasiya oo waktigiisa si dhamaanayo baarlamaanka uu ka gaarsiinayo sharciyo badan oo ay lamid tahay sida sharcigan oo maanta aansiyo kale walahi aada mahadsan tahay baarlamaanka dadaaalka bixinayay iskama fadhinin oo inta hadda uu soo shaqeynayay ilaa iyo sharciyo badan oo meelmariyey oo wadanka waxtar u leh waana dee borseeskay ku jiraan qeyb ay ka ahaayeen nidaamka hadda annaga aan qaadanay federaalka ah awal wadanka waxaan laqiimay ama lahayn hal maxkamad oo maxkamadda sare ah iyadaas aan muxuu ahay wixii kiisas oo dastuur fasirid iyo howlo kala ahood maxkamadda waxay qaban lahayd oo kale ayaa qaban lahayd laakiin had jeer iyadaa hadda u taagan howlahaas inay qabato gaar ahaan marka la tashiyo badan iyo aragti badan iyo qaabka u ekaan karto iyo daraasad badanaa lagu sameynaya howlahaasaa socday waxaa xusid mudan rabaa inaan halka ku sheego guddiga baarlamaanka arrintan uqaabilsan wuxuu aaday aqoon kororsi iyo baaritaana soo sameynayo iyo yuutagi kigali halkaas shir kusoo qaateen muddo usbuuca laguna soo arkaya marka wadamada caalamka ah ee federaalka qaabka u dhisan yihiin maxkamadaas u dhisan yihiin howlahaas oo dhana badanaa socday wasaaradda nafteeda howlahaas way qeybay ka ahayd batashiyadaasi borseskeedii waa way la socotay isbedelka xukuumadeeda imaanaya mar walbana qeybay ka ahaydo wixii oo socda markii dhawaansho ah markii isbedel u yimaado saameyna nagu yeelanaysa laakiin hadeer stablyarkan hadda waktigan la helay baa fursad noqotay in wixii hore loo dhaqaajiyo marka wajib waane waa baarlamaanka laga suga wixi hadday dhamaadeen oo sharcidii sharciga u qabay ay soo dhamaystirantay dowlihiisii iyo inuu codgudi u socotiyo waa waajib laga rabo saaran marka waajibaadkaas buuya hore u gutay iyo tanna qeybkaada inuu guto waana kumaadsan yihiin baarlamaanka la sharaftaas waa tahay maxamed amiin aad baad u mahadsan tahay mudane aalow dhinaca khadadka telefoonada ayaan mar kale u laabanayna dhegeystaha xiga magacaaga iyo deegaankaad joogta dhegeyste kadibna su-aashaada maxamed sheen muqdisho mas-uulka waa salaamay su-aashaan qaba waxay tahay baarlamaanka maalin dhawood waxay ansixiyeen nidaamka ku dhisan hanaanka axjaabta in wadanka u galo ma waxa xigtana waxaa la ansixiyey arrimihii dastuurkana dabcan maanta waa la baadgelaya dabcan marka su-aasha isweydiin kara maan raba inaan mas-uulkan weydiiyo waxay tahay see suuragal ku noqonaysaa macdama waktigii loo baahna ay isku aadeen oo hadda wakti gaban gaban lagu jiro inkaasuu noqo sharci meel mar ah ama bacdama xukuumaddan hadda ay ka hartaba maalmo kooban ama wax bil ama laba bil wax lamida tan kala imaan doontana siyaasad ka duwan dabcan laga yaaba inay la imaato marka waxaana ay ansixiyeen see sharci ku noqon karaa oo meelmar ku noqon karaa waa maadmiya dhegeystayaal sharafta leh waddanka awoodda ugu sareysa dalka ee hadda jirka bacdallah subxaanahu watacaala waa baarlamaankan wuxuu xilsaaran yahay waa shuruuc iyo qawaaniin inuu waddankan u sameeyo waxa uu ka tegayana muxuu ahaye waa wax asal muxuu ahaye asad ah waddankana uu leeyahay wax marka oo qof isaga riyooday oo meel iska yaalla ma ah marka sharciyada leeyihin waxa waa sharciyo qaanuuniya oo muxuu ahaye waajib ah kuna cad dastuurka iyo awoodaha iyo dhammaan shuruucda waddanka taalo waxyaabaha hadda la sameynana waxayba qeyb ka yihiin banaanka hadda ee dowladda muxuu ahaye soomaaliya ee hadda waktigeedu dhamaashaha ku dhow yahay inay dhaxal ahaan uga tirto waddanka ay waajib tahay meeshaasna leyarkaas la muxuu ahaye asalkaas iyo burdhigaas la sameeyeyna waa meelaha ka unkameen sharciyada iyo dowladaha soomaaliya ee dowladhisada soomaaliya dowlad kastoo timaada xukuumad kastoo timaadana waxay ku qasban tahay in sharcigaas nidaamkiisa hore sii horumariso hor u socodsiiso marka wax oo ku aadan firaaq ah ma ogola dastuurka iyo nidaamka waajib loogu leeyahayna baarlamaankaana loo igmay inuu dhiso waajibaadkiisana kamid tahay waajibaadkii gutayna kamid tahay inta mudaxilaadkiisa lagu jiray inuu dhamaystiro sameeyo waaye weliba hanaankaas shuruucda ah timetable waktigii lahaayeen daruufo badan aanan saamixin laakiin hadda hadday suuro gashay saasay ku horgeli doontaa waana waxyaabaha uu igman yahay baarlamaanka oo dastuurka u ogolaanayo iyo shuruucda kale dalka inuu isagu awooddaas leeyahay dejinta shuruucdan iyo meelmarintooda intaa waa gartay maxamed marar badan waxaa jirtay in madaxda dowladda soomaaliya ay isqabsadaan oo meel kala saartana aysan jirin muddooyin kala gedisanna arrinkaas wuu dhacay dhowr ra-iisul wasaarayaala ku tagay mararka qaarkood arrintuu meel xun bay gaaraysay mas leedahay arrintan aad meel mariseen oo sameynta maxkamadda dastuuriga iyo dadejinta arrimahani maxkamadda dastuuriga khilaafaadka madaxdiisu u kale dhex geli jiray xal baa loo heli doonaa mar haddii maxkamaddaasi la sameeyo aad umaasan tahay waxyaabaha maxkamadda loo sameeyey u magacaaban tahay awoodaheedaada waxay tahay muxuu ahaye inay fasirto go-aana ka gaarta dacwadaha dastuuriga ah ku aadan arrimaha qodobada dastuurka laisku qabta in la fasiro oo kale iyo qeybay ka tahay awoodaheeda waxyaabaha u samaysanta waxaa kamid ah muxua fasiritaanka dastuurkaas oo kale hanaanka shuruucda dalka la xisaabtanka maana haddii madaxweyneho kale aado iyo lagu soo lagu soo aadiyo management laga keenoo kale inuu dacwad waxyaaba noocaas ah uu galay qiyaamo qaran uu galo ciddii caddayn lahayd waayo arrimaha hadda la sugaha doorashooyinkan iyo waxaa dee muran uu ka yimaado ciddii caddayn lahayd waa maxkamad dastuuriga oo go-aanka gaari lahayd marka awoodaheedu waa qeexan yihiin ilaa iyo qodobka toban afraad ee sharcigan sharciyeedkan lagu dhisaa sheegayo inay go-aan ka gaarto sidoo kale waxay awood u leedahay inay go-aan ka gaarto haddii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isku qabtaan arrimo dastuur iyo fasiritaankiisa qodoba iyo dowlad goboleedyada dhaftooda dhexdeeda haddii wax isku qabtaan inay gasho dacwooyinkaas oo kale awolaheedu ka mid ah sida uu muxuu ahaaye qabo qodobka hadda aan sheegay iyo guud ahaanba dastuurka oo boqol iyo sagaal b sheegayo awoodaha ay leedahay maxkamadda dastuurka oo ay ka mid tahay inay muxuu qodobka boqol iyo sagaal c aan dhaho inay codsi marka ugu yimaado xubin kamid a dowladaha federaalka oo kale iyo dowladaha federaalka xubinta ka ah ama dowladda federaalka gudaheeda iyo muxuu ashkaas cid walbaba oo codka in xuquuqdeeda dastuuriga ay noqonta oo kale inay dacwooyinkaas geli karto dhege inay dhegeysato go-aana ka gaarto muxuu ahay khilaafyada ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kale intaasoo dhan ba ayadaa awood u leh go-aan ayadaa ka gaarayso waktiyada iyo xiliyada ayuu sheegayaa dastuurka si faahfaahsan ilaa iyo muxuu ahaye laba laba muxuu ahaye faqradood oo mid walba ahay ilaa iyo dhowr iyo toban xarafay ka kooban tahay yuu kaga hadlayaa marka xilligii ubaahnaa loo baahnaa isleeyahay hadii hadda doorashooyinkan ay noo qabsoomaan muran iyo waxay ka yimaadaan dadkii loo celin lahaa ee tafsiirin lahaa ee kullida saxda ka keeni lahaa inay maxkamada dastuurka tahay haddaan khaldan waxaad hore uga dhawaajisaan u malaynayaa inaad tiri shan garsoore ayaa ka shaqayn doonta oo maxkamaddu ay lahaan doontaa marka qaabka ay u shaqayn doonto iyo garsooreyaashana cidda soo magacaabayso bal dhegeystayaasha haddaad u iftiiniso waxaa noo qoran qarinta sida uu qabo dastuurka boqolkiiba sagaal b oo sheegaa sida loo dhisaayo iyo sidoo kale habka loo magacaabayo garsooreyaashanka ah markii baarlamaanka uu meel mariyo sharcigaan oo kaleento waxaa soo gudbin doona golaha adeegdhasha dalkaa soo gudbin doona usoo jeedinayaan golaha shacabka shan qof oo garsooreyaal oo murashaxiin u ah garsooreyaasha soddon bir gudahood siduu sharcigan qabo laga bilaabo maalinta soo jeedinka soo gaarta golaha shacabka iyo baarlamaankuna fadhiga ku ansixinayaa kadibna muxuu ahaye waa loo codeynayaa markii loo coday kadib waxaa loo gudbinaya madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya oo isagana muxuu ahay saas oo kale muddo shan iyo toban casho ah ku ansixin doona kuna kuna aqbalaayo raggaas loo soo gudbiyey faafinta rasmiga kusoo baxaysa iyagu markay samaysamaan kuwankooda ugu horeeyaan way iska dhex dooranayaan qofkii noqon lahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dastuurka gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga qofkii noqon lahaa sida uu qabo qodobka boqol iyo sagaal b faqradiisa shanaad dastuurka federaalka waxaana lagu meelmarinaya xeer madaxweyne sida uu qabo qodobka sagaashanaad xaraf faqradiisa ja dastuurka marka waa shan qof oo laga rabaa in muxuu ahaye loo doorto xilkaas shuruudaheeduna waxaa kamid ah inuu qof soomaali yahay da'diisa afartan sano isan ka yareyn taarikh nololeedkiisu ka maran yahay sumcad xumo iyo wax kasta uu dhimi karo shaksiyadiisa in mufnaantiisu ay muuqato inuu leeyahay caafimaad wanaagsan oo suurtagelinayso lagu suuragelinayo inuu gudashada waajibkiisa inuu haysto shahaadada ama cadeed oo la aqoonsan yahay oo inuu bartay shareecada islaamka ama qaanuunka kuna xil dheeryahay qaanuunka iyo dastuurka waayo aragnimo inuu leeyahay oo toban sana ku dhawaada xagga sharciga iyo dastuurka inuusan kasan horey maxkamad ugu xukumin kal dambiyeed uu ku muteysan karo ciqaab shantii sano ugu dambeysay shuruudahaas oo dhan aa udirsa marka dadka imaanaya noocaas shuruudaas ay ku imaan doonaan qaabkaasna loo soo magacaabi doonaa waxaana soo jeedinaya golaha adeeg garsoorka madaxa banaan iyadana marka saasuu qayb uga noqonaya marka waa tahay waad mahadsan tahay markan dhinacii khadadka telefoonada ayaanu jalaacaynaa dhegeystaha kale ayaan kuusoo qabanayaa asalaamu calaykum dhankafka soomaaliga v o e waa cabdullahi cumar cali oo tiriso waaye waxaan joogaa puntland qaasatan caasimada maamulka puntland ee garowe waxaan weydiin lahaa waxa weeyaan su-aal arrinkaas khuseeyo ama ku aadan su-aashan kaa waxay tahay marka waxa weeyaan waxa weeyaan maxkamadda qaabka markaas u shaqeynayso maadaama hadii dalku iska khusr badan uu galo madaxda dadka dadkaqaay ka qabsadaan oo marka waxa weeya aysan de ay qof walba aad moodo inuu hadda ku fikirsanayo xagga awood ahaan sheeganayo oo dastuurku dhinaca marayo ama baalmarayo marka maxkamadda tan ma noqon karaysaa ti waxa weeyaan mataqaana meel saari laheyd arrimaha madmadooda kasoo dhex gala ama ka yimaada madaxa dalka soomaaliya guud ahaan iyo waxa weye qaabka markaasi ay u suurageli karto inay dadka maxkamadda tan ugu dhaqmo ama ay runtii waxa weye shaqayso waa su-aashaasaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka waa aada umaa waa mahadsan yahay dhegeystaha maxkamaddu awood ay leedahay oo dastuuri ah marka xilkeeda gudanaysana way ka madax banaan tahay cid walba oo muxuu ahaye laanta fulinta xukuumadda ah madaxtooyada iyo qaybta sharadejinta ee baarlamaanka iyo heeb kastaba way ka madax banaan tahay xilligii awoodeeda iyo xilligii ay gudanayso waajibkeeda waajibkay gudanaysana dee dastuurka cadaynayo sharcigan lagu dhisayna wuu cadaynaya cid marka gaar ah oo ay ka walwal qabtaahe ma jirto waxaan isleeyahay waxa loo igmaday ay rabta inay ku shaqaysano waa waajib iyo sharci iyo nidaamka wadanka uu leeyahay kalsooni noocaas ah kalsooni dar noocaas marka inay jiri doonaan isleeyahay guud ahaana muxaalaha dalka waajibkaas oo kale wada leeyihiin awoodahaas qaabka loogu talagalay inay ku shaqeeyaanna waa shuruucdaas wadanka qofka garsooraha ah xilliga uu dacwad qaadayo xilliga uu howlahaas oo dhan ku jiro go-aanadiisu inay cidna saameynin oo waa waajib dastuuri oo qoran marka kalsooni lagu qabaan aan isleeyahay inay muhiim tahay iyadana dee waa dad soomaaliyeed waana dad mas-uuliyiin ah xil low dhiibayna haayaan waajibkaas oo igmaday awooddaas ay leeyihiin ku adkaystaan oo ku dhaqmaanaan ay muhiim tahay marka walwal inuusan jirana aamisanahay badanadkeeda garsoorayaal ah wadanka jiro hadda nidaamkii garsoorka guud dalka hadda reform uu ku socdaa haddii tabasho badan ay jiri jirta haddii wax badan ay isbedeli doonaan marka maxkamadana ikhtisaasaadka ay leedahay dee ma aha waxa loo diro hawl gaar ah waa waa caddahay wayna kooban tahay howlahaas sida loo diray marka in fargelin badan iyo musuqmaasuq iyo isdabamarin iyo awood maroos ay ku imaan doonto ma rajeynayno insha allah waa tahay gunaanadkii barnaamijka ayaanu soo gaaraynaa soo qabanaya markaan dhegeystahan kale ayaan jeclahay inaad su-aasha uu qabo aada uga jawaabtid bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda waxaa si gaar aan u salaamayaa mudane weriye jamaal oo daadiinaya barnaamijkan galabta waxaa kaloo aan salaamayaa xogeyaha guddiga cadaaladda baarlamaanka mudane axmed oo khadka kaga jira muqdisho mudane xogaye waxaan ku weydiin lahaa maxkamadan dastuuriga ee la ansixiyey maanta waa mid loo baahnaa dalkuna uu baahi weyn u qabay inkastoo ansixinteeda lala habsaamay balse mudane mudane xoghaye waxay shacabku isweydiinayaan maxkamadan maanta la ansixiyey yaa yaa noo damaanada ama yaa ka damaanada in maxkamadani si macnawiyan ah ay uga madax banaanaan doonto hay-adda fulinta oo ah madaxweynaha iyo xukuumaddiisa aad baan mudane xoghaye ku salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan yahay dhegeystaha sharafta leh marka ugu horeysa wadanka dee guud ahaan nidaam arka jiro oo garsoor iyo ama aan dhaho shuruuca wadanka jirto dadka hadda hay-adaa dhisan oo dawli ah oo dastuuri ah eedahaas waxyaabahay uga shaqeeyaan waa shuruuc iyo andimo nidaam iyo xeerar yaalla waayo xeerarkaas nidaamka yaallaa marka xayndaab u ah oona difaacayo keenayana kalsooni in lagu qabo dhammaan hay-adaha dastuuriga ah awood uu leeyahay garsoorka cutubka sagaalaad ee dastuurka ee sheegaya qodobka boqol iyo shanaad waxa waaye awoodda garsoorka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa koowaad faqradkiisa koowaad wuxuu leeyahay awoodda garsoorka waxaa u xil saaran maxkamadaha sidoo kale muxuu ahaay madaxbanaanida garsoorka waxaa ka hadlaayo qodobka boqol iyo lix wuxuu leeyahay garsoorku wuxuu ka madax banaan yahay laamaha dowladda ee sharci dejinta iyo fulinta markay gudanayaan xilkooda xubnaha garsoorku waxay u hoggaansamayaan oo keliya sharciga faafada labaad isla sharcigan qodobka boqol iyo lix wuxuu leeyahay garsooraha xasaanada uu siinaya laguma soo oogi karo dacwada iqaabeed ciqaab ah ama madani ah oo ka dhalatay fal la xiriira gudashada xilkiisa garsooranimo sidoo kale marka madax banaannimadaas iyo qodob qodobka kushii xigo inaan la baari karin uu sheegaya xasaanada garsoor garsooruhu marka qodobadan soo isticmaalayo adeegsanaya awoodiisaas sharciga usiiyey iyo yaa xaq loogu leeyahay marka wixii maslaxada wadanka iyo dadka in u adeego xaqana abaaro marka garantiga dadku haystaan ama guud ahaan madaxbanaanida la haystaa midaas waayo asalkana ah andimadan iyo nidaamyada iyo xeerarka aan degeysanayna oo hadda lagu wada dhaqmaahay waa wax sharci ah qof walba ayaa laga raba inuu ilaaliyo ciddii kuxadgudubtana waa shuruucda lagu qaadaya kamid tahay oo haddii hadda lasoo eedeynayo madaxweynaha oo kale waadabeed eedeyntiisa oo kale xaqa xuquuqda dastuuriga ah ee dadka doorashooyinka hadday dhacaan oo kaleento wuxuu yiri ani xaqayga dastuuriga ah dacwadaydi yaa maqan inay gasho xaqa ilada taasaad hore aan soo sheegnay waxyaabay geli karta waayo marka habraacyaa jiro oo maxkamada nafteeda dacwada ay u qaado qodobka boqol labaatan iyo afar ee sharcigan uu sheegayo shan iyo labaatan wuxuu sheegaya dhaqangalka xukuumadeeda awood fulinay leedahay maxkamadu shuruucdeeda ay ku dhaqangelisay marka cid si gaar ah magan looga yahay awoodaheeda ma jirto marka dastuurkaa tilmaamayo dadka dhan iyo nidaamkan iyo shuruucdana wadanka dhan lagu hagaya kaasaana lagu wada dhaqmaya midkaasaana wuxuu ka yahay midka asalka oo ah awoodahana kala xadidaya dadkana ay rabaan in kuwa dhaqmaana ilaaliyaan laga rabo dad kasta iyo nidaam kasta yihiin meel kasta joogaan
waa tahay aad iyo aad ad umahadsan tahay mudana xoghaye xildhibaan maxamed amiin waa kaaga mahad celinayna waktigaaga aadna siisay iyo dhegeystayaasha jawaabaha aad ka siisay su-aalihii ay ka qabeen arrinkan aad meel mariseen waktigaagiina mar kale waa kaaga mahad celinaya aadna siisay gudahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti barnaamijka inoogu ahaa toddobaadkan xildhibaan maxamed amiin xasan cabdulaahi alow oo ah xogeyaha guddiga cadaaladda baarlamaanka soomaaliya oo guddiga gacanta ku hayey hindisa sharciyeedka dhisidda maxkamadda dastuuriga oo baarlamaanku shalay ansixiyey barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo kula dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan idkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise la nabadgelyo